bismi illaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka cawwa kuwada ugu doorka horan waxaa ka mid ah gubiga shabeelle oo ka fatahay tuulada maandheere ee hoos timaada gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka ururka jaamacadda carabta u fadhiya soomaaliya oo ah gobol soomaaliyeed kuna guulaysatay tartamo heer caalami ah oo maanta si diran loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug oo shir guddoomiyey kulanka amniga gobolka mudug warka dibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan feeryahan hore oo caan ahaa oo meydkiisii la helay qodobadaasi wixii kusoo kordhaa aad warka ku dhegaysan doontaan dawaabeenoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door korona markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan waxaynu ku bilaabanaya webiga shabeelle ayaa ka fatahay tuulada maandheere ee hoos timaada gobolka shabeellaha dhexe maxamed ta'aw qarcaseere ayaa warkan ina faahfaahinaya webiga shabeelle ayaa ka fatahay deegaano badan oo ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe deegaanadii uu ka fatahay webiga ayaa waxaa ka mid ah deegaanka maandheere waxaana uu sababay boqolaal qoys inay ka barakacaan guryahooda ayna ku baaba'aan dalagyo kala duwan gudoomiyaha deegaanka maandheere saale xasan axmed ayaa ka hadlay fatahaadda uu ka sameynayo webiga deegaankaasi isagoo sheegay in dadaal badan ay sameeyeen si uga hor balse webiga uu biyo badan haatan wado kaasoo sababay inuu karkaarada jabsado amaba uu kor shubo xaaladaha labadan biri oo dhan ayna haystaan oo webigii ayaan ugu soo fatahaadi oo soo goostay shiro wixii ah waa xirmooyinkiisa saa'idan wadaxay xirina jawaan yahay iyo wixii kaleentaan kale siini hayna wax laba beledka laba meel isku sheegta male qof welibo aragtadeeday ka hadli haysaa maxogeeda u xirin haddana waxa waaye biyaha ma ahee kiliyaalkii haddii aan wada shishirni xataa yacni biyaha waxaana baabi'iyu haayo korshubka biyaha yacni fatahaadka kor meel oo weligeed biyi ka imaanin ayaa biyi ka imaado hayaan meelihii oo dhan markay soo camimeen ay soo wada buuxsameen dib ay noogu soo noqdeen beledkay noogu soo galeen marka beledkii ah hadda waxaad leedahay maxaa waaye si aan waa beledki dhan meela meel oo doon mooyaane inta kale waa laga kala guuri waa laga kala guuraya wallaahi dadka deegaanka waa barakacsan yihiin si fiicanay u barakacsan yihiin qaar waxay u ordeen maxaa ahaa meeshii korshiweysoo banaanka ah oo webigeeda xaggooda ee qaarna beledkiiay baa wax ka hayaan alaabaha dadba iyo meel dooni mahaysitaa iyo xaggii u oroday marka dadkii meel ay si ay isku kala qaybiyaan ay la-yihiin buuri sideedaba gudoomiye saalax ayaa sidoo kale ka hadlay khasaaraha ka dhashay fatahaadda waxaana uu sheegay in beero badan oo ku yaaleen dalagyo kala duwan ay biyahaasi baabi'iyeen
marka kor shubkii aan ugu soo saa'idi markii waxaan iska ilaalinayna buqyaasha hadda buqoyaashii aan leeyahay maanta waxa waaye taxdiirkiina waa batiye marka maanta waa ceeminaysiina beerihii xooga alla saaro beerihii wada diir ah oo diirta aan isleenahay had deertaan yacni dhamacsi waaye waa gurow iyo wax noocaasa hadda aad gelaysiin aan isku aan isku diyaar garaynayni haddee waxaan usoo kor shubkaan aan ugu soo batiye meeshii haddii kor u shubtane xoogaa yar haddii socoto waa jeexmi dhulkay galee marka dalagyada aad iyo aad calool xumaa naga hayso dalagyada calool xum waaweynaa naga haysato anagoo isla kalkaa waxa weeyaan xoogaa adii badarka galleedii oo xoogay waa dhalma yareeyeen laakiin hadda waxaa foodda nagu soo haayo islain kalka bedelkeeda ilaahay waxau idinku soo bedeli maxaa ahaa digirtii iyo wixii kaleentaa bedelkeeda alla niisii galleedii oo xoogay meeshii ay kaliciiftiya islaheen hadda qalbi jab weyn baan ahay waa aad baan u qalbi jabsanaa dadku waa qalbi jabsan yahay biyihii waxaa leedahay maxaa ahaa daad socday noqdeen guriina male maxaa ahaa kiliyaalkiina waa lagu waa lagu waa lagu dhibaateen yahay dhibaataa ka muuqata meesha dhibaataa ka muuqata ugu dambeyntii gudoomiyaha tuulada maandheere ayaa ku baaqay in gargaar degdeg ah lala soo gaaro shacabka ku barakacay fatahaadaasi
marka kor shubkii aan ugu soo saa'idi markii waxaan iska ilaalinayna buqyaasha hadda buqoyaashii leen maanta waxa waaye taxdiirkiina waa batiye marka maanta waa ceeminaysiina beerihii xooga alla saaro beerihii wada diir ah oo diirta aan isleenahay had deertaan yacni dhamacsi waaye waa gurow iyo wax noocaasa hadda aad gelaysiin aan isku aan isku diyaar garaynayni hadda waxaan u soo baqay kor shubkaan aan ugu soo batay meeshii haddii kor u shubtana xoogaa yar haddii socoto waa jeexmay dhulka ay gelay marka dalagyada aad iyo aad calool xumaa naga hayso dalagyada calool xum waaweynaa naga haysato anagoo isla kalkaa waxa weeyaan xoogaa adii badarka galleedii oo xoogaay waa dhalma yareeyeen laakiin hadda waxaa foodda nagu soo haayo islaam kalka bedelkeeda ilaahay waxa uu idinku soo bedeli maxaa ahaa digirtii iyo wixii oo kaleenta bedelkeeda alla niisii galeedii oo xoogay meeshii ay kala ciiftay islaheen hadda qalbi jab weyn baan ahay waa aad baan u qalbi jabsanaa dadku waa qalbi jabsan yahay biyihii waxaa leedahay maxaa ahaa daaq socday noqdeen guriina male maxaa ahaa kiliyaalkiina waa lagu waa lagu waa lagu dhibaateen yahay dhibaataa ka muuqata meesha dhibaataa ka muuqata wabiga shabeelle ayaa waxa uu wadaa haatan biyo fara badan iyadoo maalmihii u dambeeyeyba maalinta maalinta ka dambaysa oo wabiga biyaha saaran ay soo kordhayaan waxaana wararku ay sheegayaan in deegaanka bayxaaw uu wabigu ka fatahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdibarre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka ururka jaamacadda carabta u fadhiyay soomaaliya mudane cabdallah taybi iyadoo uu kulanka loogu hadlay iskaashiga ka dhexeeya dowladaha xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta ee ku aadan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga ra-iisul wasaaraha ayaa ugu mahad celiyay ururka jaamacadda carabta taageerada iyo iskaashiga ay wadaagaan gaar ahaan wada shaqeynta wanaagsan ee kala dhexeysa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed danjiraha jaamacadda carabta mudane cabdalla cuteybiye ayaa xusay in ay sii xoojin doonaan doorka wanaagsan ee soomaaliya ay ku leedahay horumarinta iskaashiga dalalka ku mideysan ururka isagoo oo xusay si iskaashigaasi loo sii xoojiyo inay dhowaan dal kasoo gaari doonaan wafdi ka socda ururka jaamacadda carabta kuwaas oo hirgelin doona mashaariic kala duwan feeryahanada ramle cali oo ah gabar soomaaliyeed kuna guuleysatay tartamo hir caalami ah ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho abshir cabdulaahi ayaa warbixintaani muqdisho kasoo diray waxaa maanta dalka soo gaartay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdishona lagu soo dhoweeyey feeryahanad ramlacli oo ah gabar soomaaliyeed oo ku guulaysatay koobab heer caalami madalla waaweynna ku matashay dadka soomaaliyeed ramle garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa ku soo dhoweeyey shacab weyne mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir xildhibaano iyo wasiire ka tirsan xukuumadda gabadhan feeryahanadda ah ayaa dalka laga waday xilligii burburka dagaaladii dalka ka socday darteed muddo dheer kadib dalka ayay ku soo laabatay qaar ka mid ah shacabkii soo dhoweeyey ayaa sheegay inay tahay qof qaran ayna ummadda soomaaliyeed ay u matashay si milga leh ramlo waa soo halgantay qof halgamaa waaye magaca soomaaliya soo muuji calanka soomaaliya dusheeda soo saaratay calanka soomaali ayaa weynaysatay ay saartay waa iyadoo soomaali ay tahay ay joogto waddan ajnabi ah oo ingiriiska ay joogto calanka ingiriiska way qaadan karta maxay u qaadan weysay calankeedaa jeclaaysatay calankeeda ay qaado ay dusha saaratay ramlooy jiro joog aan leeyahay jiro joog waxaan ku faraxsanahay ramla maanta yacni mataqaanaa soomaaliya oo dhan ay guul u keentay guushaasayto maxaa keenay waxaa keenay mataqaanaa kartideeda iyo iyo quwadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda ay muujisay waxay muujisay mataqaanaa dad iyada iyada lafaca mataqaa inaad arbaxa ku dhufato inay mataqaa orodka bilaa waxay ay shaqaa yani hoosha ay qabanayso mataqaanaa ay qabto mataqaanaa si wanaagsan si sharaf leh si karaamo leh si codkaada gabadheena waa soo dhoweyn guula u rajaynaynaa insha allah inay samnado badiso waxaana rajaynaynaa inay waddankeeda ku soo dhowaato soo dhowaa leena ramla dadka la socdo waxaan magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ku soo dhoweynay gabadheena ramle cali oo dhowaan tartanka feerka ku soo guulaysatay kaalinta koowaadna ka gashay iyadoo huban magaca shacabka soomaaliyeed maanta soo dhoweynteeda dawlad iyo shacab looma kala harin degmooyinka ay ka kooban tahay caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee muqdisho dhammaan way ka soo qayb galeen
guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir xildhibaano iyo wasiire ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa tilmaamay in ramle ay tahay qof ay ku weyn tahay soomaalinimada marka ay ka qayb galayso tartamadana aysan ka tegaynin calankeeda keliya waxaan rabnaa shucuurteenna ramle inaan ku dhaho ramlo maama soo dhowow magac laga miskiin maaha gabadhan waxa waaye waxay qaadatay magaca calanka jamhuuriyadday qaadatay calanka u k waxay oo- waxay awooday magaaladay joogtay ku barbaartay ku kortay calanka ingiriiska ma qaadana calanka waxay qaadata soomaaliya daasise marka waxay ka dhigan tahay waa gabar istara waa gabar xidiga ramla waxay muujisay in gabdhaha soomaali ay yihiin gabdha adkaysi badan fagaaraha caalamkana uu cadar ka dhigi karo guushaas gabdhaha soomaalida iyo guud ahaan dadka soomaalida ay u soo hoysay mid la iloobi karana ma ahan waxay muujisay dunida caalamka in gabdhaha soomaalida ay yihiin gabdha ka hanqaadi karo jawi walba oo qutama dunida bini aadamka wax uu ku nool yahay waxaa joogtaa dalkaagi hooyo waxaa u timid dadka dadkaagi waxaa u timid maxaa la yidhahda walaalahaagi soomaaliyeed guud ahaan ramla waxay u dhalatay soomaali waxay kasii dhalatay banaadiri waxay siitaa beesha shanaad waa dad iyo dal iyo dal le guurta maaha ma guurto waaye ramlo deegaan waaye dalkeedii hooyay timid waa gabar qaran soomaaliyeed oo calanka soomaaliya kusatay ramlo waxaan ku leeyay waxaa tahay gabadhii noo soo qaada koobka feeri hanta soo dhawaaw waxaa banaanka ku taagan isboorti ayi isboorti soomaaliya banaankay ku taagan yihiin biidni illaahi kariim waxaa dhiman xaflado kale marka tiyaatarka loogu qaban doono waxaa lagu qaban doonaa jaamacadda xamarweyne shirti ilaa iyo kawaanka ilaa iyo eh, shangaane xamarweyne xamar jajab ilaa iyo waxaa lagu qaban doonaa waa beri marka eh, ilaahayaa mahaddaas iskale ummadda soomaaliyeed ee saaka u soo dheelmatay ee kow iyo toban sac subaxnimone waxaan idin leenahay waa dad soomaaliyeed ee calanka jecel dalka jecel dadka jecel wax ramla soo dhawow waa ku leenahay adiga iyo xaajigaaga kusoo dhowaada dalkaagii hooyo Een, anagoo og adigoo mar hore ka tagtay ee, wadanka oo ku dhalatay muqdisho maanta soomaaliya dhan gacmeeda kuu furan tahay saqiir iyo kabiirba ee ku leeyihiin kusoo dhawow dalkaaga insha allah waxyaalo badan iyo activity badana arki doontaa oo dalkaaga kugu soo dhaweynayo hadal badan haan ma buuxiya la dhehe laakiin waxaa rabaa horena waa loo hadlay Een, adaa indhaha ku arkaysid laakiin soomaaliya oo dhan waxay kuu muujinaya waxay tahay galgaceel anigoo wasaaradda matalaayo gabdha ahaan ramla waxaa rabaa dalkii way matashay soomaaliya way matashay calankii way qaadata laakiin waxaa rabaa inaan noo sheego ramla dhiigeeda calanka ku da-ay ugu dambeyn waxaa goobta ka hadashay feeryahanada ramle cali maanta aad iyo aadan u faraxsanaay anoo soomaali soo naqdo Ah, gabar yaraan inta ka baxay ba maanta iu kow ah aan soo naqo hooyso A- aad iyo aadan u farax faraxsan yahay Ah, bis waxaan rabay aan dhaho like um, how do you, ah, see loo dhahaa Guu- guushay waxa waaye guushii soomaaliya
wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa shir guddoomiyey kulanka amniga gobolka mudug cabdirasaaq maxamed ayaa mudug ka soo diray kulankan uu shir guddoominayay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug aadan warsame cilmi ayaa maanta ka qabsoomay xarunta maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo shirkan ay goobjoog ka ahaayeen saraakiisha hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa warbixinno looga dhegaystay saraakiisha ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ee ka howlgala magaaladan gaalkacyo iyo gobolka mudug kuwaasoo wasiirka warbixin dheer ka siiyey xaaladda amni ee magaalada gaalkacyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo la dagaalanka qaswadayaasha iyo cid kasta oo qalqal gelinaysa amniga magaalada gaalkacyo kulankan ayaa sidoo kale waxaa warbixinno looga dhegaystay guddoomiyaha degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo guddoomiyaha gobolka mudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdulla oo sheegay inay jirtaa wada shaqayn la xidhiirta amniga guud ee magaalada gaalkacyo sidoo kalena ay wada shaqeeyaan hay-adaha amniga maamulada galmudug iyo puntland iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ee ka howlgala gobolkan kulankan oo saacado qaatay ayaa wasiirku ku bogaadiyey wada shaqaynta hay-adaha amniga kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed maamulka gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo kulankan ayaa markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta xog kooban ka siiyey ujeedka kulanka wasiirka wasaaradda amniga galmudug aadan warsame cilmi oo isagu sheegay in shirarka amnigu ay yihiin kuwo sii socon doona alxamdulilah rabbilcaalamiin wuxuu ku soo dhammaaday si wanaagsan warbixinno badan oo gobolku leeyahana waa laysiiyey xaaladda guudna waxay marayso waa la soo bandhigay insha allahu wuu socon doonaa shirku iyo shaqooyin la qaban doono een, shantan beri oo soo socota haddii ilaahay ma ama saddex beri marka ilaahay idanka waxaan rajaynaynaa inaan wixii dambe oo soo baxa aan la wadaagi doono wax walbaana waxay ku dhammaadeen si wanaagsan iyo khayr badan Ee, wixii dambena waa ka wada hadli doonaa insha allah halkaad naga dhegaysanaysaana waa reediu jarmarkana caalamka xundigii feeriyaankii hore oo loo yaqaana riki haaton ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ay tahay afartan iyo lix jir booliiska ayaa sheegay in ninkani isagoo meyd ah sacaadka laga helay gurigiisa oo ku yaala hayd oo ka tirsan temside greater manchester u k geeridiisa ma dhalin wax shaki ah haaton ayaa xagaagan ku dhawaaqay inuu soo laabanayo isagoo tartan fer la geli lahaa ninka u dhashay imaaraadka ciise aldaah kaasoo loo balansanaa labadii disembar haatan uu ku guulaystay afartan shan ka mid ah afartan iyo tartan oo uu galay muddadii shan iyo tobanka sanadeed ee xirfadani uu ku jiray ayaa markii ugu dambeysa uu tartamo ay ahayd laba kun iyo laba tobankii markaas oo tartanka uu kaga raayay ninka ukrainka u dhashay ee loo yaqaano yachesli sastanshoka intii xirfadiisu uu ku jiray haatan wuxuu ku guulaystay beled caalami ah dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waa aniga intaa ciddoo warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aanu facebooku ku leenahay radio johor sidaas iyo nabadgelyo